bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslم عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah tacalى baabu ma jaءa fي إfraad الإqaamة iqaamada keliyeelideeda waxa ku soo arooray waxa ku yimid cadayntiisiibuu u baabyahay iqaamada alfaadeeda in la keli yeelo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo aan la soo celcelinin ashhadu an laa ilaha illa allah laba jeer ashhadu anna muxamadan rasuulullah laba jeer aan la soo celcelinine la keli yeelo aadaankuna labalabo yaan kusoo marnay qaala xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa cabdulwahaab athaqafiyu huwa cabdulwahaabi ibnu cabdilmajiid althaqafiyu wayaziid bnu zurayc can khalidin alxadaa wa huwa khalid bnu mihraan alxadaa can abi qilaaba wa huwa cabdullahi ibnu zayd aljarmiyu can anas bni malikin qaala umira bilaalun bilaal waxaa la faray oo la amray an yashfaca aladaana aadaanka inuu labalabeeyo wa yutira aliqaamata iqaamadana ou keli yeelo qaala wafi lbaabi can ibni cumara qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu saxiix wahuwa qowlu bacdi ahli اlcilmi weeyaan min asxaabi الnabiy sal ll slam asxaabta nebiga ka mida wataabiciina iyo taabiciinta bihi yaquulu malikun washaaficiyu wa axmedu wa isxaaqna sidaasay dhahayaan marka tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir siiqada uu xadiidka ku yimid laakiin umira bilaalun bilaal waxaa la amray yaa aamirkii amray yaa waaye waa rasuulka un leanna waqtigaas mas'ale sidaan oo kale diiniya cidda amar ka bixinaysay ama haddii wax la reebaayo reebaysay rasuulka unbuu noqonaa sal ll ly salam riwaayada nasaa-i laakiin waxay leedahay amara bilaalan an yashfaca aladaan wa yuutira aliqaama amara rasuulu llahi sal ll ly slam riwaayadaa marka iyada waa caddahay rasuulka inuu aamirka inuu rasuulka yahay ayb xadiidkanna marka saddexda imaam ayaa ku tageen maalig iyo shaafici iyo axmed meeshaa marka waxaa dareemaya abuu xaniifa marka si ka duwan uu ku tegey qaala baabu maa jaءa fi ana aliqaamata mathnaa mathnaa wixii ku yimid iqaamadu inay labalaba tahay caddaynteeda qaala xadahanaa abu saciidin alashaj wahuwa cabdullaahi bnu saciid qaala xadahanaa cuqbat bnu khaalidin wahuwa sakuuniyu saduuqun saaxibu xadiid akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can ibni abi leyla waa muxamed bnu cabdiraxmaan bni abi leyla waa alfaqiih alqaadi wahuwa saduuqun sayiu lxifdi jiddan wahuwa saduuqun sayiu lxifdi jiddan aad ayuu xifdigiisa u xun yahay marka waa fii cidaadi aducafaa aaraada fiqiga marka ibnu abi leylaha loo nisbeeyo waa midkan ayb can camri bni murata can cabdiraxmaan bni abi leyla waa ibnu abi leylihii hore aabihiis waay can cabdillaahi bni zaydin qaala cabdullahi bni zayd bni cabdirabbihi kaana aadaanu rasuuli llahi sal ll ly salam rasuulka aadaankiisu wuxuu ahaa shafcan labalabo shafcan shafcan labalabo fil aadaani aadaanka iyo waliqaamati iyo iqaamadaba marka labalabada meeshay ka qaadanayaan xanafiyada meeshan laakiin xadiidkan tirmidi ciladiisau ka hadli doonaa qaala xadiidu cabdillaahi bni zayd rawaahu wakiicun ayaa wariyey can ilacmash can camri bni mura yaa iskhilaafaya marka siduu soo wada acmash iyo waxaa is-aadan ibnu abi leyla can alacmash can camri bni murata can cabdiraxmaan bni abi leyla ana cabdallaahi bna zaydin ra'a aladaana fi lmanaam cabdullahi bnu zayd marka inuu aadaankii ku arkay manaamka riwaayadan marka way ku jirtaa iqaamadu labalaba inay tahay laakiin waxay uga duwan tahay tii hore midii hore waxaa ku jirtay can cabdillaahi bni zaydin qaala kaana adaanu rasuulillahi sal l slam midaana cabdullaahi bnu zayd ana cabdullaahi bna zayd ra'a aladaana cabdiraxmaan ibnu abi leyla ana cabdullaahi bni zayd waxba kama maqlin meeshaa marka inqidaac baa jirayo qaala waqaala shucbatu can camri bni murata shucbaa soo galay meesha can cabdiraxmaan bni abi leyla qaala xadahanaa asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam sidaasaa marka ku dhacday makhduudaadkao dhan xadahanaa asxaabu muxamedin baa ku dhacday sharax ibnu sayidinnaas iyo tuxfatulaxwadiga iyana can cabdiraxmaan bni abi leyla ana cabdallahi bna zayda ku dhacday waana sida marka xaafid ilmizina tuxfatul ashraafka uu kusoo guuriyey ayb xadathanii asxaabu muxamedin inuu sidaas yani ayb ana cabdallaahi bna zaydin ra'a aladaana fi lmanaam cabdullahi bna zayd aadaankiibuu ku arkay fi lmanaami riyadiibuu ku arkay riwaayada markaa shucba abu daawuud iyaa soo saaray iyo ibnu khusayma laakiin xadahanaa asxaabunaa ayuu yidhi meesha asxaabu nnabiyi meesha ah qaala wahada asaxu min xadiidi ibni abi leyla kan ayaa ka asaxsan buu leeyahay xadiidkii ibnu abi leyla ee hore wa cabduraxmaan ibnu abi leyla lam yasmac min cabdillaahi bni zayd waxba kama maqlin leanna cabdullahi bni zayd wuxuu dhintay dagaalkii uxud agteeda uxud qadiimu ah dhimashadiisii waa horreysay marka cabdullaahi bnu zayd ma soo gaarin waxba kama maqlin qaala bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aladaanu mathnaa mathnaa waliqaamatu mathnaa mathnaa wabihi yaquulu sufyaanu اthawriyu wabnu اlmubaarak waahlu اlkuufa sidaanay ku tageen ibnu abi leyla huwa moxamed bnu cabdiraxmaan bni abi leyla kaana qaadiya اlkuufa wlam yasmac min abiihi shay-an isaga abiihi waxba kama maqlin ilaa anahu yarwi can rajuli can abiihi markuu aabihii ka warinaya ninba usii maraa ayb marka iqaamada in la labalabeeyo axaadiista tilmaamayso war kama marna ibnu xajarna talkhiisulxabiirka aad buu waa keenay meelo badan buu riwaayaad badan iyo waxbuu keenay laakiin bimajmuucihaa asal iyo ayay yeelanayaan marka haddii marka iqaamada labalaba laga dhigo laa ba'sa laakiin sunnada waxay ku badan tahay ama axaadiistii ku xoog badan tahay halhalka baabu maa jaaa fi tarasuli fi ladaan baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid fi tarasuli in la tartiibiyo la googooyo tartiib la tartiibiyo fi ladaani aadaanka altarasulu ata'anii wa in aadaanka marka la akhrinayo tartiib laga dhigo la kala dhigdhigo tartiibna loo akriyo marka iqaamadii waa ka duwan tahay waay marka nacam iqaamadana waxaa lagu sameynayaa xadri waa la waa yani waa las waa la boobsiina qaala xadahanaa axmed bnu lxasan wa huwa axmed bnu axmed bnu lxasan bni junaydib atirmidiy saaxibu axmed bni xambal hiqat xaafid akhraja xadiidahu albukhaariyu watirmidiyu qaala xadathana almucalla bnu asad wa huwa alcamiyu albasriyu hiqatun habtun qaala xadahanaa cabdulmuncim wa huwa saaxibu siqa cabdulmuncim ibni nucaym ayaa la yidhaha saaxibu siqa matruukun akhraja xadiidahu atirmidiyu ninkaa marka waa tirmidi baa la gooni noqday isagana darajadiisu waa matruuk matruuk marka waa daciif aad u daran wa qaala xadahanaa yaxya bnu muslim wa huwa yaxya bnu muslimin albasriyu majhuulun akhraja xadiidahu atirmidiyu isagana can ilxasan wacataa xasanulbasri cataa bnu abi rabaax can jaabirin ana rasuula اllahi sal l slama qaala libilaalin wuxuu ku yidhi idaa adanta haddaad adimayso fatarasal tartiib u aadaan oo ha boobsiinin waidaa aqamta haddaad aqimaysana faxdur dadaji wajcal yaal bayna adaanika adaankaaga iyo wa iqaamatika iyo iqaamadaada qadra maa yafruqu alaakilu inta uu qofka cunayo ka faaruq noqonayo min aklihi cunistiisa washaaribu kan cabayana min shurbihi cabiddiisa waalmuctasiru midka caloosha laga majiiraya ama yacnii midka saxarada ee kaadidu ay ku dhegan tahay idaa dakhala liqadaa'i xaajatihi haddii uu meeshii lagu xaajo gudanayo uu xaajadiisa u galo intii markaa yacnii qofkaanuu ka xaajo guto walaa taquumuu ha istaaginina xataa tarawnii ilaa aad i aragtaanna ha istaaginina markaad i aragtaan uun istaaga salaadda u istaaga xadiidkan isnaadkiisu aad uu daciif u yahay leanna waxaa ku jira nin majhuula iyo nin matruuk ah ayb marka baabka xadiidkan baa ayuu hayaa isaga marka kaasuu marka keenay qaala xadahanaa cabd bnu xumaydin huwa saaxibu lmusnad tafsiirna waa leeyahay musnadna waa leeyahay cabdu bin xumayd qaala xadahanaa yunus bnu muxamed wahuwa yunus bnu muxamed bni muslim albaqdaadiyu abu muxamed almu'dib hiqat habtun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can cabdilmuncim naxwahu ayb cabdilmuncim oo marka sanadka isaga imaanaya naxwa xadiidi almucala bni asad uu noqona marka qaala xadiidu jaabirin hada xadiidkan jaabire kan ah xadiidun laa nacrifuhu waa xadiid aanan garanaynin ila min hada alwajhi maahan min xadiidi cabdilmuncim wa huwa isnaadu majhuul ayuu yiri waana isnaad jahaala ku sugan tahay ayb marka baabkii dee xadiidkii kusoo arooray wa fil baabina ma uunan dhihin kaannahu marka baabka xadiidkaana kusoo arooray xadiidkanna waa daciif ilaa ana laakiin camalka muslimiintu saas waay aadaanka iyo iqaamada waxay ku kala farqiyaan aadaankuna waa ta'ani badan baa ku jira iyo tartiib iqaamaduna waa la boobsiiyaa camalulmuslimiin waa marka selafkuna waa u badnaayeen baabu maa jaءa fi idkhaali اlisbaci aluduna cinda aladaan baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaaa ku yimid fii idkhaali اlisbaci farta gelinteeda aluduna dhegta in la geliyo cinda aladaani adaanka agtiisa yani farti in dhegta la geliyo farta la gelinayana sabaabada gelinaya fartaa marka dhagaha la gelinayo culimmada waxay yidhaahdaan waxaa ku sugan macno ah qofka hay-adaas marka lagu arko inuu addimayaa la ogaana lacalla qof maqalkiisa unan aan maqlaynin oo kale marka uu laakiin bidhaantiisa arki karo u jeedo uu fahmayaa in la addimayo macnahaasaa ku jira nin meel dheer saaran markaad aragto yacnii dhegihii kula jiro gacmaha halkaas u jeesanaya marna halkaa u jeesanayo qofkii xataa aan dhage qabin wuxuu fahmayaa qofkaas inuu addimayo macnahaasaa ku jira marka qaala xadahanaa maxmuud bnu khaylaan wahuwa almarwasiyu qaala xadahanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam asancaaniyu qaala akhbaranaa sufyaanu thawriyu can cawn bni abi juxayfata can abiihi qaala ra'aytu bilaalan bilaal ayaan arkay yu'adinu isagoo addimayo wayaduuru wareeganayo wa yutbicu faahu afkiisa ayuu raacinaya haahunaa meeshaan iyo haahunaa meeshaan marka weliba cinda alxayi calatayn waay marka xayi calataynka uu joogo halkaa ee halkaas u jeesanaya wejiga wa isbacaahu labadiisa faroodna fii udunayhi dhegihiisay ku dhex jiraan wa rasuulullahi sal ly slam rasuulkana fii qubbatin lahu teendha uu leeyahay uu ku dhex jiro xamraaa qubadaas oo xamraaa guduudan uraahu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi min adamin ka samaysan maqaar fakharaja bilaalun bilaal waa soo baxay beyna yadayhi bilcanasati ayuu hortiisu ku soo baxay ushii canasadii isagoo wato fa rakasahaa bilbadxaa'i meesha badxaadee bannaanka ayuu ku muday fasallaa ilayha rasuulu llahi sal l slam nebigaa u tukaday yamuru beyna yadayhi iyadoo hortiisu maraayo alkalbu eyga walximaaru iyo dameerka beyna yadayhi marka waxay tahay waa sutrada iyo qiblada inta udhaxayso ayaa eygu iyo dameerku ay marayeen ee maahan beyna yadayhi beyna yadayi nebiyi sutrada iyo nebiga inta udhaxaysa maahan inay marayeen ilaa macnihii sutradaba meesha waa ka bixi lahaa wa calayhi isagoo markaa oo wato xullatun laba maroo isku joog ah xamraa'u oo guduudan xulladaana marka waa marada xibarada la yidhaahdo marada xibarada la yidhaahdana waa maro diilimo leh marka gaduud saafi a maaha ibnulqayim marka wuxuu yidhaahdaa xadiidka dhahayo waa la reebay dhar maro gaduudan nebigu waa reebay nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can thawbi almucasfar oo marada gaduudan nimanka waa laga reebay marka la leeyahay halkanna isagaa wato see loo jamcinayaa waxaa lagu jamcinayaa buu leeyahay maradaa nebigu uu watay guduud iyo midab kale ka koobantay waa maro diilimo iyo leh wuxuuna yidhi marada xibara maba la dhahaba ilaa inay diilimo leedahay maahani mar haddii marka diilimo ay ku yaalaanay xariiqtimo midabo kalea ku jiraan midabo kale ayaa ku jiraan marka way bannaan tahay sidaa hadday tahay waisbacaahu fii udunayhi ay yihiin warasuululaayb walximaaru wacalayhi xullatun waxaa tirahdaa yamuru bayna yadayhi alkalbu walximaar wacalayhi xullatun xamraa ayuu watay kaanii anduru waxaad moodaysaa inaan fiirinayaba ilaa bariiqi saaqayhi labadiisa shansho labadiisa kubab dhaldhalaalkooda qaala sufyaan nuraahu xibaratan waxaan malaynaynaa marada xibaratan xibara inay tahay xibaraduna marada diilimaha le qaala xadiidu abi juxayfata xadiidun xasanun saxiix oo xadiidku marka bukhaari iyo muslim baaba wariyeen iyo abu daawuud iyo ibnu maajah nasaa-i kulli macnihii u u tarjamaa laga qaadanayaa labada farood in dhagaha la geliyay marka la addimaa saa inay sunno tahay qaala wacalayhi alcamalu cinda ahli lcilmi camalku sidaas waayuu leeyahay ahlucilmiga agtooda yastaxibuuna waxay sunnaynayaan an yudkhila almu'adinu mu'adinka inuu geliyo isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood fi ladaani aadaanka wa qaala bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wafi liqaamati aydan iqaamadana yudkhilu waa gelinaya isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labada dhagood wahuwa qowlu lawsaaciyi waana iwsaaci qowlkiisa iyaga marka qoladan waxay leeyihiin waa gelinayaa lianna iqaamadu waa aadaan mana aadaanku beyna kulli aadaaneyni salaatun iqaamada iyada lafteeda aadaan w meeshaa marka daliil nadari ah daliil markaa yacni qiyaas ah ayay ku leeyihiin hadda daliil gaar oo qaas oo iqaamada in faraha loo geliyo ku soo arooray mma hayaan ma ka duulhayaan laakiin daliilka ay wataan ama ay fiirinayaan waa qiyaas qiyaaskaasuna wuxuu ka imaanayaa aadaankay uga qiyaasanaya waxayna leeyihiin al iqaamatu adaanun iyadana qaala wa abu juxayfa tasmuhu wahbu bnu cabdillaahi asuwaa'iyu ayb qaala baabu maa jaaa fi اtahwiibi fi اlfajri baabu bayaani maa kii caddayntiisii baabi ahay jaaa ku yimid fi tahwiibi tahwiibka tahwiibka isagaa sharxi doono tafsiirka uu ku wadaana waxay tahay tahwiibku asalaatu khayru min annowm in la yidhaahdo fi lfajri salaada subax aadaankiisa fi adaani lfajri salaada subax aadaankeeda dhexdiisa qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna abu axmed aلzubayriyu wahuwa moxamed bnu cabdillahi bni zubayr qaala xadaثna abu israa'iil abu israa'iilkan isaga magaciisu sheegi doonaa ismaaciil bnu khaliifa ayaa leedaha can اlxakm wahuwa alxakm bnu cutayba can cabdiraxman bni abi leyla can bilaali qaala xadiidkan sanadkiisana cilaa ka muuqanayso lanna abaa israa'iil lianna abaa israa'iil lam yasmac min alxakam inqiaaca marka meeshaa ku jiro qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi laa tuthawibanna ha tahwiibinin asalaatu khayru min annowm hadhihin fii shayin shay dhexdiisa min asalawaati salaadaha ka mida aadaankooda ilaa fi salaati alfajri salaada subax maahan marka sanadkan inqidaaca ku jira laakiin xadiidka duruq kala duwan buu ku xoogeysana ayb qaala wa fi lbaabi can abi maxduurata ayaa ku sugan xadiidkiisa qaala xadiidu bilaalin laa nacrifuhu ma kasaynu yidhi ilaa min xadiidi abi israa'iil almulaa'iy وأbو إسrاaئيلna lm ysمع hda الxadيiث min الxakم abuu israa-iilna alxakm bni cutayba kama maqlin min alxakm bni cutayba inamaa rawaahu can اlxasan bni cumaarata can اlxakm bni cutayba ninkaasaa marka u dhexeeya alxasan bnu cumaarana dad daciifa u ahaa isaga laftirkiisa ragga muqadamada muslimka lagu sheegay buu ku jiraa wa abuu israa'iil ismuhu ismaaciil bnu abi isxaaq walaysa huwa bidaka alqawiyi saana uma xoog badna cinda ahli اlxadiid wqad ikhtalafa ahlulcilmi ahlucilmiga waxay isku khilaafeen fii tafsiiri tahwiibi tahwiibka macnihiisa faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen altahwiibu an yaquula inuu dhaho waay fii adaani اlfajri asalaatu khayru min annowm wa huwa qowl bni اlmubaarak waaxmed marka de kee lagu dhahayaa marka asalaatu khayru min annowm taas aadaanka hore miyaa mase kan dambe iyada laftooda ahlucilmiga way isku khilaafeen riwaaye nasaa-i yaa waxay leedahay fi ladaani lwal fi ladaani alwal ayay leedahay riwaayada marka waxaa ka muuqanayo asalaatu khayru min annowmka aadaanka hore inuu leeyahay kan dambe uuna lahayn aimada qaarkoodna de waxay qabsadeen fii salaati alfajri fii adaani alfajri marka la yiride fajarka kan la dhalanayo waay dheheen riwaayada nasaa-ina ma diideyso warkaas oo waxay leeyihiin aadaan koowaad waayo biictibaari aliqaamati marka iqaamada loo fiiriyo aadaanka koowaad u noqona koowaad u noqonaa isaga laftiisa biictibaari aliqaama meeshaasay fiiriyeen marka inaga hadda waxa waa isla xayaacsan yihiin qaarkood kan hore kan dambeba waa ku dhahaan qaar midka dambey ku dhahaan keliya qaar kan horew ku dhahayaa midka dambe ma dhahaayo qofka xataa marka waa wareerayaa aadaankan kii koowaad mia kiil midna kala garan maayo ayb mid uun marka haddii la samayn lahaa waxaa laga yaabaa qofku inuu garan lahaa kii hore kii dambe miduu yahay ayb wa qaala isxaaqu isxaaqu bnu raahuuya waxa uu yidhi fi tahwiibi tahwiibka hayra haadaa warkan cabdullahi bn mubaarak iyo axmed ay yidhaahdeen wax ka duwan ayuu yidhi qaala waxa uu yidhi huwa shay-un tahwiibku waa shay axdathahu nnaasu dadka ay soo darisiiyeen bacda nabiyi sal l slam nebiga kadib idaa adana almu'adinu mu'adinka hadduu addimo fastabda'a alqowma dadkii uu daahsado jamaacadii hadduu daahsado qaala wuxuu dhahayaa bayna aladaani waaliqaamati aadaanka iqaamada inta udhaxayso qad qaamat الsalaax xaya cala الsalaax xaya cala اlfalaax buu dhahaya shay marka muxdatho cusuboo bidcaa weeyaan buu leeyahay taswiibka la sheegayo wa hada aladii qaala isxaaqu warkan isxaaq uu yidhi huwa tahwiibu weeyaan aladii karihahu ahlulcilmi waa tahwiibka ahlucilmigu ay naceen waay ko isagu sheegayo waladii axdathuuhu bacda اnabiyi sal l slam iyo midka bacda nebi lasoo darisiiyey laakiin de midka axaadiidta nebiga ku jiro iyo kaa la soo darisiiye waa kala duwan yihiin kan hore waa midka saxdaa wa isaguo midkan uu sheegayana waxay dadka la yimaadeen wa ibnu wadax alqurtubi kitaabu lbidac wuxuu ku warinayaa wuxuu leeya imaam maalik waqtigiisiibaa waxaa dhacday ninbaa addimi jiray markuu aadaanka dhammeeyo ayuu wuxuu dhihi jiray asalaah asalaah asalaah buu dhihi jiray imaam maalik baa marka yidhi hala ii keeno waa loo keenay markaasuu wuxuu yidhi magaaladii rasuulkaad joogtaa meeshii sunnada ka faaftay baad joogtaa bidcadan iska dhaafin khayr unbaan ka rabaa ayuu yidhi dadkii inay salaada soo gaaraan unbaan jecelahay markaasuu yidhi intaas aadaankaa ku gaabso ninkii imaam maaligna de waa laga heybeysan jiray waqtigiisa ayaan ayuu cabaar iska aamusnaa uu joogay markii dambe haddana waxaa ka tan badatay bidcada naftu waxay u barato khatar markaasuu haddana yidhi marka salaada la tukado marka aadaanku uu adimoba wuxuu bilaabay inuu wax garaaco marka albaabada iyo daaqadaha iyo inuu wax isku dhudhufto magaaladuna dabcan de waa iska yar tahay markaas qayladaas waa la iska maqlaa waa la hala ii keena maxaa ka wadaa buu yidhi markaasuu yidhi dadkan rabaa inay khayrka u kacaan sow kaama reebin yii yani miyaanan kaa reebin markaas ayaan haddana waa joogay markii dambe waxuu bilaabay markuu aadaankii dhammeeya buu tanaxnux ku daraan xaaka iyo tanaxnux iyo waxbuu sameynaa marka waa diidi culammada marka waxyaabaha waa diidi jireen marka tahwiibka uu sheegayo isxaaq midkaas waay ayb imaamu nawowina wuxuu ka hadlay tahwiibka waxaan salaada subax ahayn ma lagu dhihi karaa wuxuu rajaxo inaan lagu dhihi karin bacdi laima waxay ku tageen iyagu salaada cishahoo kale in la dhaho asalaatu khayru min annowm waa diiday oo wuxuu yidhi daliilkeennana man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun waayu daliilkaas caamkaa ayuu u daliishaday meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa fahamka culummada wuxuu yahay xadiidkaas man camila camalan laysa calayhi amrunaa iyo man axdatha fii amrinaa haada iyo inuu yahay xadiid caama oo masaa'il badan loo deliisho kara qofku markaa wax ka reebta maahan inuu ku yidhaahdo aniga shaygan aan samaynaya bidaat maxaa ku soo arooray inuu ku yidhaha qalad waana mar hadday cibaado tahay adiga aadan daliil u haynin man camila camalanaa ku haysata marka laanna imaamu nawowi hadda ma dhihin daliilkeenna xadiidkan waayo man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddi ma raadinin daliil ku soo arooray tahwiib inaan cisho lagu samey karin majmuucu sidaas ku yidhi qaala waladii fasara bnu lmubaarak wa axmadu kay ku fasireenna ana tahwiiba tahwiibka an yaquula almu'adinu inuu yidhaahdo waay fii aadaani alfajri aadaanka subaxa alsalaatu khayru min annowm fa huwa qowlu saxiixu weeyaan wayuqaalu lahu atahwiibuna waa la dhahaa aydan wa huwa aladii ikhtaarahu ahlu lcilmi wa ra'owhu waana midkay ahlucilmigu doorteen arkeenna qaala waruwiya can cabdillaahi bni cumara annahu kaana yaquulu fii salaati alfajri wuxuu ku dhihi jiray salaada subax asalaatu khayru min annowm ayuu salaaddii subax ku dhihi jiray ibnu cumar qaala waruwiya can mujaahidin qaala waxaa la wariyey mujaahid inuu yidhi dakhaltu maca cabdillaahi bni cumar ayaan la galay masjidan masjid waqad udina fiihi iyadoo laga addimay masaajidkaas hadda wuxuu rabaa inuu sheega tahwiibkii bidcada ahaa wa naxnu anaguna nuriidu aan rabno an nusalliya fiihi inaan masaajidka ku tukanno fathawaba almu'adinu mu'adinkii baa markaa tahwiib ayuu sameeyey ama asalaatu khayru min annowm buu yidhi ama wuxuu yidhi xaya cala asalaa xaya cala alfalaax fakharaja cabdullaahi bni cumar waa baxay min almasjidi masjidkii waa ka baxay wa qaala waxa uuna yidhi ukhruj binaa na bixi min cindi hada almubtadici ninkan mubtadica agtiisa naga bixi walam yusalli fiihi mana ku tukanin wainamaa kariha cabdullaahi bni cumar wuxuu nacay atahwiib aladii axdathahu nnaasu bacdu tahwiibkii ay dadka gadaal ka keeneen buu ibnu cumar nacay de ibnu cumarna de markaa sidaas uu dhahayo waa saxaabi jaliiloo la yaqaanoo laga dambeeyo way masaajidkii uu ka tago ama ninkii uu canaanto uu yidhaahdo waa mubtadic waa nin isaga laftiisa laga yaababa inuu wixii ka laabtaba leanna dadka heybaduu ku dhex lahaa cabdullaahi bin cumar ayb qofkaasoo kale munkarka qaabkan inuu ku zuuliyo waa suurtagal oo uu sameeyo hajri laakiin adiga masjidkii aad jamaacada ku tukanaysay waxna aadan ka doori karin aqoonnaba aanna laguba aqoonin ama dadka joogaaba ay kaa aqoon badan yihiin hadda haddii aad tiraahdo masaajidkan ninkan mubtadica agtiisa naga wad maxaa ka xasilaya wax ka xasilaya male naam adiga unbaa jamaaco weynaysa oo gurigaaga isaga tukanaya marka dambe naam marka qofka ibnu taymiya wuxuu yidhaha juska sideed iyo labaatanaad markuu ka hadlaayo in hajri iyo collaytan in wax lagu taqyiiriyo lagu bedelo ama yacni hajriga qof in laga hijroodo bidca iyo fisqi uu samaynayo dartiis wuxuu leeyahay waa in la fiiriyaa quwatu lhaajiri wa dacfuhu ninkan hijroonayo quwadiisa iyo dacfigiisa haddii quwo uu u leeyahay oo uu hajrigan markuu sameeyo maslaxo ay ka dhalanayso haa haddii uu daciif yahayna muxuu samaynayaa mwaa tartiibsanaya markaas sidii kaloo rifqi iyo wax kaloo lagu doorin karo iyo nin doorin karo culamaa inuu yidhaha war meeshaan dhibkaana ka jira ku bax qaabkaas inuu isticmaalo ayb aaduu meeshaas marka uga hadlay dawaabid hajriga ku saabsan buu ku sheegay meeshaan ayb tilada laakiin waxay tahay axaadii aathaartana dad waxaa soo deliishanaya iyagiiba aan waxay u soo deliishanayaan marka hore waxaan bidcaba ahaynba oo isagu uu bidco u haysto de meeshan marka hore waxaa la rabaa waxaan inay bidco yihiin iyo in kale ee cilmi inaa u leedahay haaniyan haddana adiga inaad doorin kartid haddaad rifqi ku doorin kartid rifqi isticmaal haddii aad zajri iyo xoog isticmaali kartana oo maslaxo ay ka imaanaysana markaa yeel laakiin haddaan waxba loo fiirinino uun la yska darsado dhibaato ayb marka taswiibkaas marka wuxuu diidayaa sidaas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man jaaa qofkii maa jaaa wixii ku yimid man adana fa huwa yuqiim ninkii addimo isaga ayaa aqimayo qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qala xadaanaa cabdatu wayaclى an cabdiraxman bni ziyad an cabdiraxman bni ziyaad bni ancum ya waay ninkan cabdiraxmaan bni ziyaad bni ancum huwa alifriiqiyu wahuwa daciifu can ziyaad bni nucaymin alxadramiy wahuwa hiqat can ziyaad bni alxaarith asudaa'iy qaala amaranii rasuulu llahi sal l slam rasuulka waxuu i amray an uadina inaan aadaano fii salaati alfajri salaada subx faaadantu waan adimay faaraada bilaalun bilaal wuxuu doonay an yuqiima inuu aqimo faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi ina akhaa sudaa-in qoladaa reer sudaa ninka ka dhashay qad adana isagaa addimay waman adana qofkii aadaanana fahuwa yuqiimu isagaa aqimaayo qaala wafi lbaabi can ibni cumar waxadiidu ziyaadin inamaa nacrifuhu min xadiidi alifriqiy xadiidka ziyaadna wuxuu yidhi waxaan naqaanaa un keliya inuu yahay xadiidu alifriqiy walifriqiyu huwa daciifu cinda ahli اlxadiid dacafahu yaxya bnu saciidin alqaطaan wagayruhu qaala axmedu laa aktubu xadiida alifriqiy ma qoraay qaala wara-aytu moxamed bna ismaaciil yuqawi amrahu waxaan arkay bukhaari oo xoojinayo wayaquulu huwa muqaaribu lxadiid marka ereygan muqaaribu lxadiid waxaad moodaa tirmidi marka inuu ka wado erey tacdiil laakiin de waxay u badan yihiin culamaa lxadiid dacfigiisa loo badan yahay qaala walcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi sidan weeyaan ana man adana qofkii aadaana fahuwa yuqiimu isaga aqimo camalku sidaana jumhuurka u badan yihiin laakiin xadiidka ku soo arooray waa daciif waajibna maahan oo hadda mutaxatim maaha dii ninkii addimay ninaan ahayn aqimo wax dhiba maleh baabu maa jaaa fi karaahiyati aladaani bigayri wuduu baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabihay jaaa ku yimid fii karaahiyati aladaani adaankii cidda la nacay bigayri wuduu'in weyse la-aan la addimo qala xadaanaa caliyu bnu xujrin wahuwa asacdiyu qaala akhbarana alwaliid bnu muslim wahuwa alqurashiyu hiqatu mudallisun yudallisu tadliisa taswiyati hiqatu kahiiru tadliisi wataswiyati can mucaawiyata bni yaxyaa wahuwa asadafiyu addimashqiyu daciifu weliba axaadiidta ou shaam ka sheegay wamaa xadaa bishaami kuwa uu shaam marka uu ku sheegay axsanu mima xadatha biray way ka fiican tahay kuwa uu ray ku sheegay ray waa tahraan hadda la yiraha meeshaan raafidada dowladooda caasimadda hiqa wuxuu yidhi waa daciif marka ninkan akhraja xadiidahu atirmidiy bnu maaja can الzuhriyi can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal laa yuadinu ma aadaanayo ilaa mutawadi'un nin weyse qaba maahan nin kale ma adimayo xadiidkan marka isnaadkiis waa daciifo ninka mucaawiyatu bnu yaxya asadafiy ayaa ku jira qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa cabdullahi bni wahbin can yunus can ibni shihaabin yunus waa yunus bni yaziid ilayli qaala qaala abuu hurayrata laa yunaadii biاsalaati ilaa mutawadi kan iyo kii hore maxay ku kala duwan yihin kan waa mowquuf kii horena marfuucuu ka dhigay waxaa iskhilaafay marka mucaawiyatu bnu yaxya iyo yunus bnu yaziid alayli yunusna wuxuu ka mid yahay aabaqat اluulaa dabaqada hore min asxaabi zuhri buu ka mid yahay ninkanna waaba daciifoo dadka ducafadou ku jiraa min asxaabi zuhri hadday marka labadooda iskhilaafaan falqowlu qowlu dabaqati اluulaa cilalka iyo marka la baranayo ibnu rajab sharx cilali tirmidiga wuxuu leeyahay ruwaadan aadka wax looga wariyo ayaad fiirinaysaa dabaqaaday leeyihiin dabaqaadkaas hadhow marka waxaa lagu leeyahay fulanun ahbatu nnaasi fi fulan hadhow waxay kaa anfacaysaa markay ikhtilaaf markay iskhilaafaan ayay kaa anfacaysaa qaala abuu ciisa wuxuu yidhi wahada asaxu min xadiidi اlأwal kan ayaa oo mowquufkaabaa ka asaxnimo badankii hore waxadiidu abi hurayrata lam yarfachu bnu wahbin ibnu wahb ma rafcinin wahuwa asaxu min xadiidi اlwaliid bni muslim wالzuhriyuna lam yasmac min abi hurayrata zuhri laftiisanada abu hurayra waxba kama maqlin waa la haystaa meesha idan xadiidku laba cilow yeeshay marka dacfi iyo inqiaaca zuhri bayna zuhri wa abi hurayra qaala wاhtalafa ahlulcilmi fi ladani calaa gayri wuduu marka xadiidku hadduu daciif noqday wax saxiixa ma la heli karaa ha wuxuu noqonayaa aadaanku waa dikri dikri weeyaan aadaanka mar haddii uu dikri yahay da nebigana waa ki yidhi inii karihtu an adkura allaha wa ana calaa gayri tahaaratin yani waxaan nacay inaan ilaahay xuso anoon dahaaro ku taagnayn marka nebigu muxuu diidayay wacalaykum asalaam inuu qof yiraa bis wacalaykum asalaam waa dikri anoon dahaaro qabin inaan xuso ilaahayna waa dhibsanayo yiri ee aadaankaa kasii daranba soo mahan oo ka dikri badan xadiidkaas marka tarjamada waxuu u noqon karaa daliil inkastounan aadaanka si gaara ugu soo aroorin laakiin cumuumka dikriga ayuu gala waxaa kaaga muuqanaya marka karaahaduna waa karaahatu tanziih hadoon haddii asagoon weyse qabin ou addimo aadaanku sax waayo qaala wاhtalafa ahlulcilmi fi اladaani calaa gayri wuduu'in fakarihahu bacdu ahli اlcilmi waa karaahaysteen wabihi yaquulu shaaficiyu waisxaaq warakhasa fi dalika bacdu ahli lcilmina waa rukseeyeen wabihi yaquulu sufyaanu wabnu lmubaarak waaxmedu qaarkood waa bannaan tahay dheheen qaala baabu maa jaءa ana alimaama axaqu biliqaamati wuxuu ku yimid imaamku inuu ku xaqnimo badan yahay iqaamada yani iqaamada imaamka iskale waqtiga la aqimaya qala xadaثna yaحya bnu musa whuwa اlbalkiyu qala xadaثna cabdالrazaq whuwa bnu hamaam الصancaniyu qala akhbarana israa'iil huwa bnu yunusa bn abi isxaaq الsabici qala akhbaranii simaku bnu xarbin anahu samica jaabira bna samura sanadka marka la akrinaayo marka haddii sidaanoo kale ay timaado akhbaranii simaku bnu xarbin samica anahu baa loo soo qadara anahudaas lama qoro laakiin waa akhriyaan muxadisiinta marka qaala akhbaranii simaku bnu xarbin anahu samica jaabira bna samura yaquulu isagoo dhahayo kaana muadinu rasuuli illahi sal l salama nebiga muadinkiisa wuxuu ahaa yumhilu inuu sugaayey falaa yuqiimu ma aqimaynin xataa idaa ra'aa rasuula allahi sal l slam markuu rasuulka arko qad kharaja inuu soo baxay aqaama salaata salaadii buu aqimayey xiina yaraahu markuu arkaayo ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa xasan imaam axmedna waa wariyey muslim waa wariyey abu daawuudaa wariyey qaala xadiidu jaabir bni samura xadiidun xasan ayuu yidhi dabcada axmed shaakir waxaa ku dhacday xasanun saxiix lafdigaa saxiix ahna kuma soo aroorin nusakha makhduudaadka sharaxa ibnu sayidinaasna kuma imaanin mubaarak foorina ma ku imaanin walaa naqalaha alxaafid lmiziy markay nusakha iskhilaafaan waxaan dhahnay mizi baa la fiirina tuxfatulashraafka tuxfihii marka markuu sheegay ta markuu xadiidkan inuu tirmidi wariyey markuu sheegay xasanun bis buu sheegay saxiixun marka ma ku jirto meeshaa marka waxay kutusay nusakha tirmidiga ee misi soo gaaray saxiixun kuma olin xasanun ta marka sax tuxfaha marka oo idinka muxuu dhigaa kuwiina ها xaسن bis شhaرxa hoos kn hoosaa la dhaha شhaرxa waxaa hoos ku yaala la fiiriya ayb marka xadiidkan xasanuntaasaa xoog ayuu yahay bisna وxadiiثu simaakin laa nacrifhu ila min hada الwجهi sidaasaana xoog badan لأna simaak waa صaduuq xasan الxadiiث صaduuquna xadiidkiisu waa qaala whaakada qaala bacdu ahli اlcilmi sidaasay dhaheen ina almuadina muadinku amlaku biladaan adaanka isaga ayaa haysto walimaamu imaamkuna amlaku biliqaamati imaamkuna waxuu gacanta ku hayaa isaguna iqaamadii waqtiga markaa la tukanayo qaala baabu maa jaءa fi اladaani bاlleyli baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaaa ku yimid fi ladaani adaan fi lleyli habeenkii bileyli la adimaayey fi lleyl yani waxuu ka wadaa habeenkii aadaanka la aadaano habeenkaasna marka salaada subaxuu ka wadaa inta aynan dhalanin in la aadaano waa aadaanka hore aadaanka hore waa qabla alwaqti salaad waqtigeeda ka hor in la adimo la ogolaya waaba iyadaba hadhow marka waxay isku khilaafayaan aadaankaas ma lagu gaabsan karaa isaga ma ku filnaan karaa mase waqtiga markuu soo galana aadaan kalea loo baahan yahay wuu sheegi doonaa masalada uu ka hadli doonaa qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu qaala xadaana leyth wahuwa leyth bnu sacad can ibni shihaabin can saalimin can abiihi ana nabiya sal l slama qaal sanadkan aad u feeri marka saalim can abiihi qaala ina bilaalan yuadinu bileylin bilaal habeen buu adimayaa fakuluu washrabuu cuna oo caba marka habeenka in la adimi karaa daliilo u yahay fakuluu cuna ninkii inuu soomo raba hayska cuno lianna fajarka ma dhalaninba waa habeen washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa aad ka maqashaan ta'diina bni ummi maktuum ibnu ummi maktuum aadaankiisa aadaankaa marka ibnu ummi maktuumna waa kan fajarka u ku dhasho qaala wfi lbaabi can ibni mascuudi wacaaishata waunaysata waanasi waabi darin wasamura qaala xadiidu bni cumar xadiidu xasanu صaxiix waqad ikhtalafa ahlulcilmi waxay isku khilaafeen fi ladaani billeyl aadaanka habeenkii la adimo qaala bacdu ahli اlcilmi waxay dhaheen ida adana almuadinu billeyli hadduu adimo ajza'ahu waa u gudayaa walaa yuciidu hadduu doona ma ku soo celinayo whuwa qowlu maliki wbn اlmubaarak washaaficiyi waaxmeda waisxaaq yani iyagu waxay leeyiin haddii qabla alwaqti fajar la adimo aadaankii labaad ma kaafin karaa haabay ku tageen aimadaas tirada badan ayb wa qaala bacdu ahli اlcilmi waxay dhaheen ahlucilmiga qaarkood ida adana billeyli hadduu qabla alwaqti habeen adimo acaada waa ku celinayaa wabihi yaquulu sufyaanu thawriy sufyaanu thawrina sidaas buu dhahayaa masaladan marka ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi ku tegey aliktifaau biadaani lleyl markuu ka hadlayo wuxuu sheegay in lagu gaabsado aadaanka qabla alwaqti dhaco ee hore adilada loo daliishado oo ay dadka a'imadii hore ay u daliishanayaan waxaa ka mida buu leeyahay xadiid ibni mascuud xadiid ibni mascuud oo ahaa bilaal waa adimayaa habeen buu adimayaa liyarjica qaa'imukum si uu kaa u laabto oo haddii hurdayi wax ku dhiman yihi ku laabto waliyunabbiha naa'imakum iyo inuu baraarujiyo uu toosiyo midka hurdo oo hurdada ku jira inuu ku tooso ee aadaankuna awal bee iclaamuu ahaa ninkii hurdada ku jiray waa toosay xadiidkaasay deliishadaan laakiin xadiidku qadiyadan kan hore ma lagu gaabsan karaa mase laguma gaabsan kara waa ka aamusay ayb wa huwa fii adaani bilaalna waayo kaas marka wuxuu yidhi wa akharu maa fiihi waxa ku jira dhammaanna waxay noqonayaan annahu maskuutun canhu in lagu gaabsa mid labaad inuu jiraayo inuunan jiraynin waa laga aamusay waa laga gaabsaday ka aamuskaasay marka ayaga qabsanayaan marka ka kale marka wuxuu noqonayaa waxaa kale sheegeen xadiidu ziyaad bni alxaarith cinda abi daawuud xadiid abu daawuud warinayo daciifa jiro ziyaad bnu alxaarith ayb uu leeyahay oo isaga yani tilmaamaya in aadaanka koowaad un lagu gaabsan karo kaana daciif waayu marka in iktifaagu daliil sariix a ma leh qoladan iyagana marka maxay daliishani laguma gaabsan karo qolada dhehayso qaala warawaa xamaad bnu salamata can ayuuba can naaficin can ibni cumar marka xadiidkan hadda naaficu ka soo dhacay can ibni cumar ana bilaalan bilaal adana bileylin habeen buu adimay faamarahu nabiyu sal l slama nebigu wuxuu amray an yunaadiya inuu dhawaaqo uu yihaa ina alcabda naama addoonkii waa seexday waa hurday sidaa inuu dhaho alaa ina alcabda naama qaala hada xadiidu hayru maxfuud marka wuxuu leeyahy imaamu tirmidi xadiidkan hayru maxfuudin weeyaan waa shaad wasaxiixu maa rawaa cubaydullaahi bnu cumar wagayruhu can naaficin naafica laba si looga kala wariyey cubaydullaahi bni cumar iyo heyrkiis can naaficin can ibni cumar waxay dhaheen ana nabiya sal l slama qaal ina bilaalan yuadinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yuadina bnu ummi maktuum kama fii xadiidi saalim xadiidkii saalim oon soo marnay waafaqee tan sida ka muuqata marka ayuub riwaayadiisa alaa ina alcabda naama taasay ku timid xadiid baana xadiid lagu qalday siduu sheegi doonaa qaala warawaa cabdulcasiiz bnu abi rawaadin can naaficin fiiri marka ana muadinan licumar muadin cumar ou lahaa ayaa adana bileylin habeen adimay waqti faamarahu cumaru cumar wuxuu amray an yuciida aladaana aadaanka ku celi buu yidhi waqtigiisa habeenuu adimay wuxuu amray haddana waqtigu markuu galo inuu ku celiyo qisadaas marka taas midan cumar iyo muadinkiisii dhex martayba ayaa waxaa laga dhigay xadiid marfuuca haladku marka waa kaas qaala wahada laa yasixu liannahu can naaficin can cumara munqaicun isagoo saana haddana waaba daciif lianna naafic cumar waxba kama warin karo waa munqaic walacala xamaada bna salamata araada hada alxadiid inuu doonay baa laga yaaba wasaxiixu riwaayatu cubaydillaahi bni cumar wagayri waaxidin can naaficin can ibni cumar iyo wzuhriyi wa riwaayat zuhriyi can saalimin can ibni cumar ana nabiya sal l slama qaal ina bilaalan yuadinu bileylin buluqulmaraamka marka alaa ina alcabda naamadan waa soo qaaday cilo iyo inay leedahayna waa ku sheegay kitaabka qaala walow kaana xadiidu xamaadin saxiixan hadduu xadiidkaas saxiix ahaan lahaa lam yakun lihada alxadiidi macnan xadiidkan wax macnaa ma yeesheen id qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yuadinu bileylin buu addimaa fainamaa amarahum wuxuu amray fimaa yustaqbalu marka layidhaha ina bilaalan bilaal yuadinu ficilka mudaarica istimraarow keenaa soo maaha istimraar wax hal habeen dhacay maaha yacni mar kasta ogaada waayo bilaal wuxuu addimayaa habeen haddii marka habeen la qaldamay ay tahay de mar kasta habeen buu addimaa miyaa la dhehi lahaana fima amarahum fima yustaqbalu marka iska cuna caba yaynan idin saamaynin waay faqaala ina bilaalan bilaal yuadinu bileylin walow anahu amarahu hadduu amri lahaa biicaadati aladaan war aadaankii hore kuguma filnayn waa ku qaldantay mid labaad adin hadday tahay xiina adana qabla duluuci lfajri markuu adimay lam yaqul ma dhaheen ina bilaalan yuadinu bileylin wax caado a lagama dhigeen lan ina bilaalan yuadinu bileylin waa caada mustamira wax socdoo kale fiiri marka sida qaala cali bnu lmadiniy xadiidu xamaad bni salamata can ayuuba can naaficin can ibni cumara can nabiyi sal l slam huwa gayru maxfuudin wa akhda'a fiihi xamaad bnu salamana ku gafay ayb marka maaha wax hal mar intuu adimay yani iyaga qoladan dambe waxay leeyihiin aadaanka hore laguma gaabsan karo inaan lagu gaabsan karin waxaa ku tusaayo bilaala maalin habeen mar ayuu habeen addimay markaasaa la yidhi ku celi bilaalna maba sugnaba qisada ayb baabu maa jaءa fi karaahiyati اlkhuruuji min almasjidi bacda aladaan baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabaya jaa-a ku yimid fii karaahiyati alkhuruuji bixidda in laga baxa nicida la nacay min almasjidi laga baxo bacda aladaani aadaanka kadib qaala xadaanaa hanaadun yani qofkii cudurdaar aan lahayn waay inuu kaba haddii cudurdaar uu leeyahy waa baxa weyseba ma qabo masaajidkii weyse ma leh iskaga jira masaajidku maxay macnoo samaynaya aadaankii salaaduu dadka ugu yeerayay haddii la yidhaha ninkan weyse ma qabo mana bixi kartid aadaankii muxuu u taray marka qofkaas ma keenlan ma tukan kara kaasoo kale marka waa baxaya iyo wixii markaa cudurdaar weyse waa qabeen laakiin hadda musqulo u baahan yahay qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan wahuwa thawriyu can ibraahima bni muhaajir wahuwa ibraahimu bnu muhaajir albajaliyu saduuqu layin lxifdi akraja xadiidahu muslimu walarbacة can abi shacthaa sulaymu bnu aswad abu shacthaa almuxaaribiy hiqat biاtifaaq akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala kharaja rajulu min almasjidi ninbaa waa ninkan marka abu shacthaa aan wuxuu dhalay ashcahu bnu abi shacthaa waana ka wariyaaba marmar qaala kharaja rajulu ninbaa baxay min almasjidi buu ka baxay bacdamaa udina markii la adinay fiihi masaajidka dhexdiisa ayuu ka baxay bilcasri casr markii casirkii la adimay ayuu baxay faqaala abuu hurayrata amaa haada midkani faqad casaa abalqaasim sala allahu calayhi wasalam marka hadduu saxaabigu yiraa qofkaani wuxuu caasiyey abulqaasim ninkii sidaa sameeya abulqaasim waa caasiyey fii xukmi rafci bay qaadaneen leanna iyagu cisyaanku waxay u yaqaanaan wax nebiga oo la khilaafay u yaqaanaan camaar oo kale markuu leeyahay man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim markuu leeyahay waa marfuuc oo kale xukmu rafci ayaa la sayna qaala wafi lbaabi can cuhmaana qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix wacalaa hada alcamalu camalku kan korkiisu ahaaday cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slam waman bacdahu anlaa yakhruja axadun qof inuunan bixin min almasjidi uunan ka bixin bacda aladaani aadaanka kadib ilaa min cudurin waa kaa marka kitaabka marka isaga sharax badan uma baahna wixii aan sheegi lahayn badanaa asaaba sheegay ilaa min cudurin maahane an yakuuna kaan yakuuna waaba inuu ahaadoo kale calaa gayri wuduu'in waysa waysaqaad korkiis inuunan ku sugnayn ow amase amrun laabudda minhu ama arrin daruuri ah inuu uga baxa maahan qaala wayurwa can ibraahima annaqaciy waxaa laga warina annahu qaala inuu yidhi yakhruju waa baxayaa maa lam yaakhud ilmu'adinu fi liqaamati ninkii muadinka hadduunan iqaamadii qaadanin ounan gelin waa bixi karaa qaala haadaa cindanaa kan annaga agteenna liman lahu cudurun waa qofka cudurdaar leh fi lkhuruuji minhu isaga waxaa ka muuqata warkan ibraahimu naqaci waabawaa iska wusci badana ka muuqda marba haddaan iqaamo la gelin waa iska tegi karaa laakiin wuxuu leeyahy tegidda lafteeda waa cuduri hadduu cudurdaar jira war ayb qaala w abu shacthaa ismuhu sulaymu bnu lswad wahuwa waalidu ashcaa bni abi shacthaa waqad rawaa ashcau bnu abi shacthaa hada alxadiida can abiihina waa ka wariyey xadiidkan ayb qaala baabu maa jaءa fi اladaani fi safari baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabaya jaa-a ku yimid fi ladaani adaan fi safari safar dhexdiisa lagu adimo dadku markay safar ku jiraan jamaaco aynan bannaanka ka filanaynin aadaan ma addimayaan waxaa la addimayaa aadaanka fadiilow leeyahay qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can khalidin اlxadaa whuwa khaalid bnu mihraan can abi qilaaba can malik bni اlxuwayrid qaala qadimtu calaa rasuuli illahi sal l slam ana wabnu camin lii aniga iyo in adeer aan lahaabaa soo galnay faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi nabiga idaa saafartumaa haddaad safraysaan faadinaa adima waaqiimaa aqima hadaad safraysaan marada safarkii idinkoo ku jira adima oo aqima walya ummakumaa akbarukumaa kan idinkugu weynaha idiin imaam noqdo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calayhi cinda akari ahli اlcilmina sidaan way camalku ikhtaaru ladana bay doorteen fi safari waqaala bacduhum waxay dhaheen tujziu iqaamatu iqaamadii baa u gudayso inama aladanu calaa man yuriidu an yajmaca annaas aadaanka waxaa iskale qofka rabo inuu dadka ururiyo wاlqowl اlأwl wasaxu qowlka horaana asaxnimo badan o bihi yaquulu axmedu waisxaaq iyaguna sidaasay dhahayaan ayb baabu maa jaءa fi fadli اladan baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaءa ku yimid fi fadli اladaani adaanka fadligiisa qaala xadaثna mxamed bnu xumaydin الraasiyu kan ma soo marna ya waa la soo maray muxuu ahaa marka daciifuu ahaa ibnu khuseyme iyo moxamed ibnu muslim ibni waara iyo abu xaatim iyo abu zurca iyo waa daciifiyeen imaam axmedna ra'yi fiican uu ka qabay qaala xadaثna abu tumayla abu tumayla yaxya bnu waadix almarwasiyu hiqat akraja xadiiث asxaab اlkutub الsita qaala xadaثna abu xamza wa huwa abu xamزaةa الsukariyu mxamed bnu maymuun soo marnay waa hiqa isagana can jaabirin jaabirkan marka waa jaabir bnu yaziid aljucfiyu ضaciif raafidiy akraja xadiiثahu الtirmidiyu wa abu dawuud wbnu maaja muqadamada muslim uu ku jiraa jaabir ibnu yaziid aljucfi kaana yu'minu birajcati wuxuu aaminsanaa cali inuu soo laaban doono cali inuu daruurtan galay uu soo noqon doono u aaminsanaa khuraafadaas rajcada ayb weliba aayaddii suuratu yuusuf ku jirtay ee ahayd xataa ya'dana lii abi aw yaxkum allaahu lii wahuwa khayru lxaakimiin ayuu u fasiri jiray macnahaas aimadan baa waxay leeyihin xataa yadana lii abi aabbaha marka waxuu leeya cali iyo waayo daruurtaanay ku jiraan waa imaanayaan caqiidadaas markay qabeen waxaasuu aaminsanaa marka jaabir hadda ninkaa aadu daciif u ahaa inkastoo culammada qaar agtooda waxoogaa u ka ay lahaay ay dhihi jireen haddiiba uunan jaabir ahayn cilmiga kuufo waaba ka tegi lahayn qaara dhahaysmarka dadkii hore waxaad arkay sabarkooda cajiib can mujaahidin wahuwa mujaahid bnu jabrin can ibni cabaas ana nabiya sal l slama qaal man adana sabca siniina toddoba sano qofkii addimo muxtasiban isagoo ku ejertirsanaayo kutibat lahu waxaa loo qoraa baraa'atu min annaar baraa-a iyo ka fogaansho mina naari naarta markaa uu ka fogaaday ayaa loo qora ama in laga fogeynayo qaala wafi lbaabi can ibni mascuud wa thawbana wa mucaawiyata wa anasin wa abi hurayrata wa abi saciid qaala xadiidu bni cabaas xadiidun gariib bis waxaad moodaa marka axaadiidta sanadkooda wax ku jiraan sida badan xadiidun gariib markuu leeyahay marna adda xadiidku inuu saxiix ama xasan noqdo waa laga yaabaa daciifkausu u badan yahay wabu tumaylata ismuhu yaxya bnu waadix wabu xamzata asukariyu ismuhu moxamed bnu maymuun wajaabir bnu yaziid aljucfiyu waa kana dacafuuhu isagoo sidaa abay wuxuu yidhi ariib bas yiri ma taxsiinin marka tarakahu yaxya bnu saciid cabdiraxmaan ibnu mahdiy ayaa ka tageen waa laba imaam oo isku zaman joogtay labadooda marka waxay ku ijmaaceen inay ka tagaan way ka tageen labadoodaas labadaas basro joogtaan sheega qaala samictu ljaruuda yaquulu samictu wakiican yaquulu lowlaa jaabirun iljucfiyu haddii uunan ahayn lakaana ahlulkuufati ahlukuufa waxay noqon lahaayeen bigayri xadiiin xadii la-aan ninka hadduunan jireen ahlukuufa xadii la-aanay noqon lahaayeen marka waxaa dareemay mararka qaar dadka jarxintooda waa laysku khilaafi karaa haddii ninka sidaana jaabir ibnu yaziid iljucfi yacni dadka qaarna yani cilmi ku sheegayaan cilmigu ilaa waa sifo ammaan waayo waa madxi cilmigu qolana ay leeyihiin maya waa nin daciifa ma yani waxay ku sheegayaan oo aynan isku waafaqin waxaad dareemaysaa marka meeshii un raajixa la aadayaa dabcan laakiin waxbaa laysku in laysku waafaqo un mar walba ma imaan karta waana jiraan dad badanoo xataa qaarkood bidco lagu sheegay aada u daran ee ragga qaar ay ku sheegeen kuwo kalena ay leeyihin maya bidco ma qabaan aragtidooda iyo waxaan ijtihaad u ahay waa xugun haddii la yidhaha ninkan waa saas mubtadic may maaha waa sunni ijtihaad waa ijtihaadkaas khada iyo sawaab waa noqon karaa qofkun inuu wax feerfeeriyaa laga rabaa ninkii la dhihi jiray ibnu carabi ibnu carabi aطaa'i alxaatimi nin marka culamo badan ay gaalnimadiisa sheegtay imaamu dahabi uu yidhi in lam yakun ma fi lfutuuxaati kufrun falaysa fi dunya kufrun in lam yakun ma fi lfutuuxaati kufran falaysa fi dunya kufrun kitaabkaa waxa ku jira haddaynan kufri ahayn wax kufri ama jiraan in badan oo kamida waa gaalayseen qaar haddana culummada kamida waxaa arkaysaa dhahayaan maya waa weli ninkaas marka iyaga qowlkooda haddii la doono yaanba la qaadanin laakiin iyagii lama dhihin maadaama ninkaa ay saas ka ictiqaadiyeen ayaguna waa lamid lama dhihin waxaan marka la yska xoorayo un ama sidii korontadii oo kale ay noq iska ah waa wax aan ma la fahmi karan xallaaji laftiisa dad badana waxay ka aaminsanaayeen khayr iyo salaax zandaqaana loo dilay ogown xallaaj marka dadku ijtihaad waayo waxaan ijtihaadkuna waa iskhilaafi karaa wixii marka saxiixa unbaa la qaadanaya ee ninkii ijtihaad ku gafo cudurdaar uu leeyahy kii raacayna oo jaahil ahna oo ninkaa culummada uun iska raacay isaguna cudurdaar waa inuu yeeshaa marka cudurdaar uu leeyahay qofkaan aniga marka bidcaysiinin ninkii qofkaan aniga mubtadic dhaho qofkii waa fiican yahay yidhaahdo asagana waa mubtadic waa iska shuqul takfiir iyo shuqul tajriix iyo tabdiic wax ku dhisan qala samictu ljaruuda yaqulu samictu wakiican yaquulu lowlaa jaabirun iljucfiyu haddii uunan jiri lahayn lakaana ahlu lkuufati bigayri xadiiin walowlaa xamaadunna xamaad bnu abi sulaymaan waay ninkan lakaana ahlu lkuufati bigayri fiqhin reer kuufa fiqhi la-aanay noqo lahaayeen hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam ala nabina